war biyaha lacag bay nagu fadhiyaan dhib badan bay nagu hayaan lacagaha markaa biyaha heshiin bal intii aad bixin kartiin waxaad lacagdii bixiya horta waa diideen reer gaarisa inta badan in lacag aad biyo ku bixiseen waa diideen xataa masaajidyaha laga hadlay si kastaa loo hadlay waa la qaylini facebookshaha wax lagu qori laakiin kaale lacag biyo ku bixiya waa diideen taa horta waa culays culays kale ee iniga aad garanaysiin oo aydan ahayaa wuxuu yahay magaaladii oo maalin kasta meel cusub aad ka sii degaysiin maalin kasta meel cusub baa la sii degi buula fulaan marka waxaa weeye maalin kasta buulo cusub baa la sii degi qaadada waxaa laga bilaaba bilaamana hadda adduunka waxaa la degaa meel la bilaangareeyey oo biyaheeda iyo nidaamkeeda lagu talagalay horta inaad meelihii aad degtiin waa diideen oo la degi jiray meel cusub aad sii furaysiin sabarna ma jiro meeshii sabar wixii maba jiraba marka laba arrin oo culus baan haysataan nahay gawaasku dadkii oo lacagta aan bixinaynin iniga oo meelkasta sii degaysin magaalada sii balaaranayso marka hana loo samro waa dadaalahaynaa anigu hadda waxaan ogsoon yahay magaaladan ilaa iyo seventy percent biyaha hadda waa la gaarsiiyey dabcan daraad daadka imaaday culays badan buu loo keenay taa ninkasta wuu ogsoon yahay daadka daraad imaaday culays badan buu la imaaday baybihii buu haleeyey injimadii buu qaaday taa waa iska caadi weeyaan laakiin dadaalka gawaaska wuu weyn yahay waa la wadaa waan la wadayaa hadda ceelal cusub baan furahaynaa new bohols baan maartay hadda aan muxuu ahaa aan ka shaqaynaynaa adiga naftaa meesha mashuuliyad kaa saaran wasakdii baa tuuri hoggi biyaha mar lahayn baa kusii tuuri markaasay biyo ku soconay markaasaad qaylin waxaa leedahay wixii muhimu u xirmay siwajka siwajka hadda meesha ninka uga hadlayay oo xirmaye hadda meesha wuu fadhiyaa c o ga gawaasku dhibka ugu weyn ay haasto waxaa arki meel baa lig way xirmatay markii la tago waxaa lagu tegi furaashya lagu dhex tuuray furaashya waxaa lagu dhex tegi jawaama oo wasaqa oo lagu dhex tuuray markaasaa laqaayin waxaa leeyahay siwajka wuu xirnay yacni irresponsibility aan caadi aan ahayn baa ragaasaan ku aragnay